bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku aasaysan tahay sagaalka bisha disembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa habeennimadii xalayaha lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya shirka madasha qaran ee maalmahan ka soconaya caasimada soomaaliya kaasoo xal looga gaarayay waxyaabaha ay isku hayeen madasha oo ay qayb ka tahay dib u dhacyada ku imaanaya inta badan madasha waa xilliga doorashada loo qoondeeyey inay ku dhacdo go-aanada laga soo saaray habeennimadii xalay ahaa shirka waxaa ka mid ahaa in siddeed iyo labaatanka bishan lasoo gabagabeeyo arrimaha doorashooyinka soomaaliya lana doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida lagu shaaciyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii xalay kusoo idlaaday caasimada soomaaliya ee muqdisho qodobada qaar haddii aynu idiin dulmarno madaxweynaha soomaaliya ayaa soo dhoweeyey hanaanka ka qaybgalka madaxda madasha ah ay ka qayb galeen shirkii muqdisho lagu soo idleeyey kaasoo maalmihii dambeasa la isugu lafagurayay in wax un laga soo saaro shirka iyoin go-aano laga gaaro shirka madasha qaran ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kitin ayaa hadal gaaban uu halkaasi ka jeediyey madasha waxa uu sheegay in looga baahan yahay madaxda madasha inay dardargeliyaan arrimaha doorashooyinka iyo in kalsooni lagu abuuro beesha caalamka oo iyadu dhaqaalo ku bixinaysa arrimaha doorashooyinkaasi loogana baahan yahay wakhtiga loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo hanaanka doorashooyinka wuxuuna sidoo kale u mahad celiyey guddiyada heerka federaal iyo sidoo kale heerka maamul goboleed ee ayagu ka shaqeeya shooyinkaasi iyo go-aanada shirka waxaa lagu wadaa in ay sida ugu dhaqsi habshooyinka ku dhacaan iyadoo afar iyo tobanka bishani la doonayo in xildhibaanada la doorta ay kusoo gaaraan magaalada muqdisho laguna soo gabagabeeyo qaybaha kala duwan ee caasimadaha maamul goboleedyada dalka iyadoo shan iyo tobanka bisha lagu waday in muqdisho lagu dhaariyo labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxaana lagu wadaa sidoo kale laba iyo labaatanka bisha in la doorto guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sideed iyo labaatankana ay muto xilliga loo madalsan yahay inay dhacdo doorasho madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyn shirxiga ayaa mar kale la isugu imaan doona magaalada muqdisho kaasoo saddex iyo tobanka bisha dhici doono waxaana go-aan looga gaari doonaa isqaqabsiga gobolada waqooyi ee aqalka sare kaasoo xubno kasoo jeeda maamulka puntland ay sheegayaan in gobolada sool iyo sanaaga loo soo weeciyo dhanka puntland halka dhanka somalilan ay doonayaan ayagu inay yeeshaan cidda ka matalaysa deegaanadaasi ee aqalka sare arrintaas ayaa waxaa la sheegay in xal looga gaari doono shirkan shirka ku xiga madaxweynaha maamulka galmudug waa ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inaysan jirin cid lagu qasbayo in ay ka si qasaba ku doortaan shaksi gaar ah xilli magaalada cadaado la isugu yeeray dhammaan xildhibaanadii lagu doortay magaalada cadaado kuwaasoo maalinta biri a lagu wada inay gaaraan halkaasi si ay kulan gaara ula qaataan madaxda maamulka galmudug carabi oo warbaahinta kula hadlay gudaha cadaado waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin hadallada sheegaya in xildhibaanada deegaanadaasi laga soo doortay si qasaba looga dhaadhicinayo in ay soo doortaan xildhibaan qura sida uu ka dhawaajiyey waxauna sidoo kale sheegay xildhibaanada in loo yeerayo keliya wadatashi ku aadan xubnaha xildhibaanada matalaya galmudug iyo sidoo kale maamulka galmudug maadaama iyagu haatan ay yihiin dadka loo igmaday in ay federaalka kaga mid noqdaan deegaanada galmudug
xildhibaanadii maaragtay wax yar saddex saddexdan ilaa sii doonaan dambeyna maxsuugayaa ayaan ku talagalnay inaan hawshaas gebagabayno saa awgeedna maaragtay muxuu ahaa ayaan ugu yeernay dhammaan inay kusoo noqdaan arrintii marka hore loogu doortay oo cadaado markay yimaadaanna maaragtay hawshaas aan u gudagalnay haba yaraatee maya xildhibaanada xor waaye xildhibaanaha iyaga waddankana iyaga hogaankooda loo doortay dadkooda loo doorteen ayaga marka meesha u socdaan iyo hadafkooda garanaya taas maaha laakiin ujeedada waxaa waa in lasoo keeno dadka arrimahaas wax jira maaha arrimahaas warka suuqa iska waaye qofka xor waaye asana wuxuu dooranayo wuxuu diidaya si u taallaa maaragtay warqad iyo qalankanase haysto aqligiisuna ku maamulaya marka waxaas aan umalaynaya intaa wax iska hadal marka waxaan ku dagaalmi lahaa inay waddankooda u cadaalad falaan soomaaliya dadkeeda iyo dalkeeda wadban yihiin inay maaragtay horumar u horseedaan ay maaragtay wax fiican maaragtay u qabtaan sidii maaragtay ogaan lagu helaa fiican oo cadaalada oo dadka ku midaysan maaragtay u sameyn lahaayeen insha allah halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan kuwa maamul ka sheegtay gobolada dhexe ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mida dadkii ka qayb galay shir waa doorashooyinkii ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka galmudug wararka naga soo gaaraya dhuusamareeb waxa ay tilmaamayaan in maalmihii lasoo dhaafay ay sameynayeen ciidamada ammaanka ee ahlusunna wal-jameeca ah howlo baaritaan ah oo lagu baadigoobaya dadka falalka amni darada ka sameeya gudaha magaalada iyo sidoo kale shakhsiyaadka ka qayb qaatay doorashooyinkii ka dhacay cadaado ee lagu soo dooranaya xubnaha federaalk ee baarlamaanka waxayna ahlusunna wal-jameeca xilli ay arrintani ka hadashay ay tilmaantay in howlgalladan ay yihiin kuwo lagu xaqiijinaya amniga maadaama ay kusoo wajahan tahay labaiyo tobanka bishan maalinta munaxariisi nabadgelyo dushiisa haatee sida uu ka dhawaajiyey af ayeen u hadlay ahlusunna wal-jameeca
oo ciidanku runtii ay muujiyeen fooljignaan aad iyo aad u xoog badan iyada oo gawaarida magaalada iyo xerta masaajidda intaba ay isu soo baxeen marka arrintaasi way jirtaa kontaroolada magaalada waa la xajiyey dadka magaalada soo gelaya in la ogaado dadka ay yihiin inay yihiin dad dalkooda si nidaamsan u joogaya iyo in ay yihiin dad maxay ahayd dana kale leh ayaa la kala ogaanaya oo kontaroolada magaaladu way xagsan yihiin sidoo kale xaafadaha magaalada xaafad walba ciidan dharcada iyo kuwo qalabaysan intuba way jiraan marka ciidamadu hadday leeyihiin military bolice iyo nabad sugid intaba inay waajibkooda gutaan ayay ku tala jiraan bisha barakaysan ee mawlid way jiraan ciidamadu habeenkii roondooyin ayay bixiyaan roondooyinka ay bixiyaan magaalada ayay ku maraan sidoo kale waxay aad iyo aad u sugaan meelaha laga malaynaya cadowgu inuu kasoo dhawaado sida dhanka bari oo kale aad ayay u roondeeyaan sidoo kale waxay kale oo ciidamadu aad iyo aad habeenkii ay si fooljigan ay u joogaan kontaroolada wadooyinka magaalada soo gala sida wadooyinka ay halistu ka imaan karto oon laamiga dheer aan ahayn oo kale ciidamadu aad iyo aad ayay ugu sugan yihiin marka dadka shacabka oo kasoo gelaya magaalada habeenkii xilliyada dhexe waxaan leenahay iyaga ruuxadoodu arrintaas ha ka fooljignaadeen hana ogaadeen in waddo kasta oo magaalada soo gasha in ciidamadu ku sugan yihiin ciidamaduna dan kale iyo midna aysan lahayn ee ay dadka amnigooda inay ku sugaan oo cadowga inuu gabaad ka dhigto xilligaas bisha mawlid lagu jiro oo dadku ay badanayaan in ay ka foorjignaadaan ayaan dadkan ugu baaqayna wararka acada aan ka helayno dhuusamareeb sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in tiro ka mid a dadkii ka qayb galay doorashooyinkii cadaada ka dhacay haatan ay ku jiraan xabsiyada maamulkaasi kuwaasoo su-aalo dhowra la weydiinayo iyo sababaha ku kalifay in arrimo uu maamulka diidan yahay ay kaga qayb galaan cadaado sida ay sheegayaan warar hoose oo aynu ka helayno magaaladaasi ugu dambayna maamulka kumeed gaarkaah ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in abaaro bahsan ay ka jiraan deegaanada maamulkaasi kuwaasoo haatan dadku ay la dhibaataysan yihiin sida wararku aan ku helayno macluul aada u liidataa dadka ayaa inta badan waxay ka cabanayaan gaajo iyo sidoo kale haraab bahsan oo deegaanadaasi ka jira waxaana arrintan kulan ay ka yeeshay xubnaha wasiirada ee maamul galbeed soomaaliya kulankan uu sidoo kale ka qayb galay guddoomiyaha gobolka baay waxaa ku wehelinayay wasiirka xanaanada xoolaha iyo sale wasiirka beeraha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulanka kadib ayayna warbaahinta si wada jira ula hadleen waxaana hadalka ku horeynaya duqa magaalada baydhabo maamul goboleedka koonfur galbeed waxay halkaan si buuxda u sheegayaan cod dheerna ku gaarsiinaya cid allaale ciday qusayso abaaraha soo food saaray ummadda deegaankan saddexda gobol ee koonfur galbeed shabeellada hoose baay iyo bakoolba abaarahaas oo bilowday si xawlina ku socda dhibaatooyin saabeynteeda la gaarsiiyey bulshada hadday ahaan lahayd dhinac beeraha iyo hadday ahaan lahayd dhinac xoolahaba abaarahaas waxay salka ku hayaan laba laba xilli roobeed oon la helin roobkii gugii lasoo dhaafay iyo deyrto hadda ah labada roobaba labada roobba ay ka hooseeyeen sida cimiladu ama roobka u ahaan jiray
saameyn horena ay jirtay oo gugigu maaragtay uu abaar ahaa haddana xoolihii isla waqtigan hadda la joogo oo marxaladii kaleeto guga intaan la gaarinba xoolihii maaragtay ay dhammaanayaan beerihii ay ooman yihiin dadkii ay bilaabeen isu gurguur gurguurid intaasna waxaa dheer in cudurro ay jiraan oo xoolihii cudurro ay maaragtay way leynayaan oo mar haddii cudur iyo gaajo iyo oon isugu darmadaanna oo runtii tahay arrin halis ah ay u baahan tahay in maaragtay gurmud hesho waxaana bilowday wax la yidhaahdo inay dadku kasoo qaxaan ay kasoo tagaan tuulooyinkii beeraha ay ku lahaayeen soona aadaan magaalooyinka waaweyn halkaasoo ay ka abuuratay baraka cusub oo ah in degmooyinkii waaweynaa gaar ahaan marka aan ka hadlo gobolka ambay oo kale iyada oo qaxootigii dhandhaaf uu kusoo kusoo gurmayo oo labadii cishaba maalin diyaaradda ay imaanayso ayaa haddana waxaad moodaa barakacyaal oo local ah oo agagaarka baydhabo kasoo baxayo dadkii beero falatada ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa oo xoolahoodii biyo u waayey oo xoolahoodii qaarkood sida naloo sheegay hataa heer dhimisho ay gaareen degmooyinka qaarkood sida qasax dheer oo kale sida gobolka shabeellaha hoose meelo ka tirsana sida kurtuwaari oo kale waxaa naloo sheegay in dhibaatooyin xoogle ay ka jiraan warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa waxaana warka idin akrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu